iyadoo ugu wareysa soo taraya anbaaqyada loo jeedinayo beelaha soomaaliyeed ee dalka qayb ka mid ah ku dagaalamaya kaasoo dad badan ku dhinteen islamarkaana abuuray barakac amni darro iyo walaaca guud inuu saameyn xun ku yeesho nolosha bulshada soomaaliyeed haddaba dhallinyarada gobolka shabeellaha hoose oo isugu yimid shir ayaa soo saaray baaq nabadeed iyagoona baaq dheer u diray bulshada soomaaliyeed ee ku dagaalamaysa gobolka mudug iyagoona sheegay in waxaa dhimanaya inta badan ay yihiin dhallinyaro loona baahan yahay in sida u dhaqsiyaha badan loo joojiyo shuruud la-aan colaadaasi ka aloosan qofka dhimanayaana uuna ku dhimanaynin wax muhiima loona baahan yahay in colaadaasi lasoo afjaro bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan kaasoo ku aadanaa joojinta ama baaqa loo jeedinayo inay joojiyaan colaada ka socota gobol ka mid ah dalka soomaaliya run ahaantii anigoo ku hadla anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan ururka dhallinyarada ee gobolka shabeellaha hoose baaqeeni maanta wuxuu ku qatamay annaga iyo dhallinyaradii degmada afkooya weliba oo aan kulanka la qaadanayba ujeedka u ahaa in baaq nabadeed aan wada dirno annagoo togeder ama wada soconna kaasoo ku aadan in maxaa la dhihi jiray baaq nabadeed aan u dirno dadka walaalaha ah ee diriirta ku dhex marayso qaybo ka mid ah dalka soomaaliya walaalayaal saan wada ognahay oo soomaali ay horey u sheegtay wiil dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho sida hadda madaxda nooga sarraysa dalkana ay sheegeen qof walboo dagaalkaas ku dhintaa maxaa la dhihi jiray inuusan wax riisan ama sababa inuusan ku dhimanin diinteenna sidaasoo kale ay maxaa la dhihi jiray ay noo sheegtay qofkii qof muslima dila inay dembi kabaa'ir tahay ama dembiyada ugu waaweyn ay tahay marka annagoo taas ka ambaqaadayna waxaan maantay codkeena ku biirinaynaa qof walba oo nabadda jecel ha noqoto odayaal dhaqan ha noqdaan maxaa la dhihi jiray haween ha noqdaan maxaa la dhihi jiray dhallinyaro ee ku kala nool daafaha soomaaliya meel walba ay ka joogaan waxaan codkeena ku biirinaynaa in maxaa la dhihi jiray baaqaas nabad ah nalala qaato kulli saaki maanta waxaan u taagannahay oo meeshaan isugu imaana waxay tahay inaan baaq nabadeed u jeedino annagoo ah ururkii dhallinyarada degmada afgooye colaada dalka ka socoto taasoo micno badan yeelatay sanadkan bilowgiisa midkaan ilaa iyo oo aan ku jirno january labada bisha marka waxaan rajaynaynaa dhammaan oo baaq aan uga diraynaa guud ahaan dalka meel walbo ay ka socoto dagaalada sokeeye soomaalida waxay tiraahda sida guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha hoose mudan yuusuf cali oo u sheegay dagaal wiil unbaa ku dhintay wiil kuma dhasho